فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد بسم illaahi araxmaan araxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysiyada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa habeennimo khamiisa taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha shawaal sannadka kun afar boqollixiyo afartanka hijriyada qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah in ka badan boqol-iyo toban askari oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo maanta ka dhacay gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe war-saxaafadeed ka soo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo lagu faahfaahiyey dagaalladaas ayaad maqli doontaan inshaa allah mu'asasada alkataa'ib oo baahisay qaybta koowaad dokumentari daaha ka faydaya hagardaamooyinka iyo hay-adaha imf iyo wol banki ku hayaan dalalka soo kobcaya si gaar ah soomaaliya warbixin ayaad dhegaysan doontaan afhayeenka odayaasha dhaqanka ee gobolka hiiraan oo aan ka waraysanay dagaaladii ka dhacay deegaanka abuurey ee lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka dowladda federaalka oo sheegtay in dagaalka ay kula jirta xarakada mujaahidiinta al-shabaab looga dhaawacay askar badan isbitaallada ku yaala muqdishona ay buux dhaafiyeen dhaawacyada askarteeda munaasabad ka dhacday degmada saakow oo qaar ka mida beelaha dagaalkaasi ay ku wareejiyeen xoole ay ugu talagaleen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wasiir ka tirsan dowladda federaalka oo sheegay in noloshooda oo dhammi ay hallaysan tahay saasoo ay tahayna ay rabaan inay dadka wax la qaybsadaan askari ka soo goostay dowladda federaalka oo isku dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose qodobadaas iyo xubintii wararka caalamka ayaad dhegaysan doontaan ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلام qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka war-saxaafadeed ka soo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu faahfaahiyey dagaallo maanta ka dhacay gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe kuwaasoo lagu dilay askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka qaybaha hore ee war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu yidhi ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta oo arbaca ah dagaallo xooggan kala hortageen ciidamo murtadiin ah oo taageero ka helayay diyaaradaha isbahaysiga saliibiyiinta kuwaasoo maalintii labaad ka dhacay deegaanka aboorey ee hoostaga degmada buula burda ee wilaayada hiiraan gaalada ashahaadala dirarka ee isugu jira saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ayaa isku dayay inay dib u qabsadaan deegaanka aboorey oo ay saddex maalin ka hor mujaahidiinta cadowga ka xoreeyeen dibna uga taageen calanka towxiidka ayaa lagu yidhi qaybaha hore ee war-saxaafadeedka markan waxa uu war-saxaafadeedku soo gudbinayaa khasaaraha ka dhashay dagaalada ka dhacay deegaanka aboorey waxaana lagu yidhi dagaaladan oo soo bilowday xilliga subaxii ayaa soo gaaray ilaa galabta waxaana allah fadligiis lagu jebiyey isbahaysiga cadowga ee duulaanka ku ahaa ku dhaqanka shareecada islaamka inta la xaqiijiyey waxaa dagaalada maanta ka dhacay aboorey lagu dilay saddex iyo labaatan murtad waxaana lagu dhaawacay soddon iyo toddoba kale cadowga dhimashada iyo dhaawaca ku noqday dagaaladii maanta waxaa ka mid ah saraakiil iyo hogaamiyeyaal lafdhabar u ahaa hagardaamooyinka ashahaadala dirirnimada ay cadowgu ka wadaan bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa geesta kale looga hadlay dagaallo culus oo maanta ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe waxaana lagu yidhi dhanka kale shabeellaha dhexe dagaallo dhowr jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ah ayaa maanta ka dhacay duleedka deegaanka geelgub ee hoostaga degmada cadalle inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladaasi lagu dilay shan iyo labaatan maleeshiya murtadiin ah kuwaasoo saddex iyo toban ka mida meydadkooda ay cadowga uga carareen goobta dagaalka waxaana lagu dhaawacay lix iyo labaatan kale maleeshiyaadka riddada ee la jebiyey ayaa u firxaday dhanka deegaanka xaaji cali isla wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa duhurnimadii maanta weerar madaafiic ah ku qaaday saldhigyada murtadiinta ee gudaha degmada aadan yabaal khasaare dhimasho dhaawac iyo burbur ayaa cadowga ka soo gaaray weerarka madaafiicda intaasi kadib ciidanka mujaahidiinta ayaa weerar toos ah ku qaaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa duleedka aadan yabaal halkaasoo cadowga looga dilay askar badan iyagoona goobta uga cararay meydadka afar askari iyo hubkooda ayaa la sii raaciyey war-saxaafadeedka markan waxaa war-saxaafadeedka lagu bogaadiyey howlgallada ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wadaan gobolada hiiraan iyo shabeellooyinka waxaana lagu yidhi taliska ciidamada mujaahidiintu wuxuu u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna wuxuu bogaadinayaa howlgallada ay geesiyada towxiidku ka wadaan wilaayaadka hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose kuwaasoo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano ay cadowga xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka qaybaha dambe ee war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ay ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada ay cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxaa bayaanka lagu soo gebagabeeyey waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa igeyga soomaaliyeed ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wararka caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan bader aad baad u mahadsan tahay tobanna ruuxoo falastiiniyiin ayaa ku shayday kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeymo baarlimaawiyo ciidamada yuhuuddu ka geysteen xaafadda shajaaciya ee dhacda bariga magaalada khaza warbaahinta gudaha khaza ayaa waxay soo warinaysaa in tirada hordhaca ee shuhadaday haatan marayso soddon ruux halka dhaawacdun ay kor u dhaafeen konton ruux oo kale afayo noo hadlay kooxaha gurmadka degdega ayaa waxa uu sheegay in khasaaraha dhimashadiiyo dhaawacay mar walba sii badani karaan maadaamaay duqaynta si gaar oo beegsatay guri dabaqa oo ka kooban ilaa i dhowr biyaano islamarkaana ay halkaasi ku sugnaayeen dad aad u fara badan burburka dhagaxaanta hoostiisa ayaana laga baadigoobaya tira aad u badan oo ka mid a dadkii ku sugnaa dabaqa dhanka kale war ka soo baxay kooxda muqaawamada falastiin ayaa lagu cambaareeyey xasuuqani wuxuu shilmaday uu maamulka yuhuuddu ka geystay xaafadda shajaaciya ee dhacda bariga magaalada khaza muqaawamada falastiin ayaana waxay ka dhawaajisay in xasuuqan ay ciidanka yuhuudda ku dhiiradeen kadib markay taageeraha garla-aana ka heleen dowladda maraykanka caalamkao dhanna uu ka aamuusan yahay dulmiga lagu hayo dadka reer khaza khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay duqeyme ay ciidamada dacmu sariic ku garaaceen qaar ka mid a gobolada dalka suudan maleeshiyaadka dacmu sariic maarisif ayaa waxay duqeymo kala duwan ka fuliyeen magaalooyin ku yaala gobolada gordofaan iyo daarfuur waxaana duqeymahaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jiro duqeyme loo adeegsaday madaafiic culus ayaa waxay maleeshiyaadkani ku garaaceen magaalada albeed ee dhacda bartamaha gobolka gordofaan ee dalka suudan waxaana halkaasi ku dhintay siday warar ku tilmaamayaan ilaa iyo shan ruux oo shacab rayd ah halkii ay jiraan kuwo kaleo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan sidoo kale duqin midaas lamid a ayay ciidamada dacmu sariic ku garaaceen magaalada alfaashir ee xarunta gobolka daarfuur waxaana duqayntaasi ku dhintay afar ruux oo reer suudaan ka mid ah waxaay dhanka kale kooxaha dacmu sariic duqeymo dhanka cirkaa ku bartilmaamaysadeen xarunta korontada ee gobolka waqooyiga suudaan taasoo sababtay inay korontad ka gooda magaalooyin badan oo gobolkaasi ku yaala ila warido deegaanka oo warbaahinta la hadlayana waxay sheegayaan in markii labaad ay si toosa maleeshiyaadkan u beegsanayaan xarunta korontada ee gobolkani sargaal saroo ka tirsan ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah ayaa sheegay in wadahadal ay hubka ku dhigayaan ay la gali doonaan madaxweynaha lubnaan sargaal sare oo ka tirsan ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah ayaa warbaahinta la wadaagay in kooxdiisa ay diyaar u tahay wada hadal ku saabsan inay hub ka dhigaan haddii ay yuhuud ka baxdo koonfurta lubnaan islamarkaana ay joojiso duqeyma ay ka fulinayso halkaasi siyaasiyiin u dhashay dalka lubnaan ayaa waxay sheegeen in madaxweynaha lubnaan uu doonayo inuu bilaabo wadahadal ula yeelanayo ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah kaasoo ku saabsan hubka dhigis lagu sameynaya kooxdan madaxweynahan ayaana taageera buuxda ka helaya dowladda maraykanka isagoona horey u ballan qaadiy inuu hubka ka dhigi doono xisbullah haddii uu xukunka lubnaan la wareego arrintan ayaa ku soo beegmaysay xilli isu soo tarayaan baaqida ku aadan in kooxdani hub ka dhigaan iyadoona ra-iisul wasaaraha lubnaan nawaaf salaam uu sheegay in dagaalka iyo nabad ay ku jirto gacanta dowladda isagoona tilmaamay in xakamiinta hubka ee gobolka ay dhowaan noqoni doonto ajandaha ay ka sheeqayso dowladdiisu wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaad dhegaysanaysaan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta koowaad dokumentari daaha ka faydaya hagardaamooyinka iyo hay-adaha i m f iyo wool banki ku hayaan dalalka soo kobcaya si gaar ah soomaaliya waxaa warbixin ku aadan muuqaalka ay baahisay alkataa'ib inoo soo jeedinaya cabdifataax maxamed qaasim IMF and World Bank are economic enslavers.
The, the World Bank.
hay-adda sanduuqa lacagta ee loo yaqaano i m f iyo bankiga adduunka I think that the most evil organizations in the world today are the, uh, the World Bank and the International Monetary Fund.
واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون kadib muddo soddon sano ah oo uu dalka soomaaliya ku socday duulaan dhaqaale oo ay dowladaha iyo hay-adaha reer galbeedku ku soo qaadeen geyigan iyaga oo ka faa'iidaysanaya xukaamta iyo maamullada ay dhiseen ee talada maqaarka loo saaray ayaa waxay mu'asasada alkataa'ib si rasmi ah u bilowday dokumentari ay horay u ballan qaaday oo mowduucaasi ku saabsan qaybta koowaad ee dokumentariga oo la baahiyey lana daawan karayo muddo saacad ku dhow waxaa cinwaan koraad looga dhigay dhagaraha bankiga adduunka iyo i m f cinwaan hoosaadkiisuna waa boobka dhaqaalaha kaasoo diiradda saaraya waxa ay u taagan yihiin i m f iyo wol bank iyo dhibaatooyinka ay geyeysiiyeen dowladaha soo koraya ee caalamka oo ay ugu horeeyaan kuwa qaaradda afrika marka aad daawanaysid muuqaalkan waxaad dareemaysaa in mu'asasadu ay mowduucan ku bixisay baaritaan aad u qoto dheer oo dhinac walba ah iyada oo lagu soo xigtay dadka ugu aqoonta badan hay-adaha dhagarahooda laga hadlayo oo isugu jira madax reer galbeed ah qareenno kala duwan iyo dad la soo shaqeeyey qolyaha dhigmiiratada caalamiga ah qaybta hore ee filimka waxaa lagu qeexay aasaaska labada hay-adood ee mataanaha ah kuwaasoo toddoba boqol iyo soddon xubnood oo maraykan ah ay ku dhawaaqeen sannadkii kun sagaal boqol afartan iyo afartii ujeeddaduna waxay ahayd in la soo kobciyo dhaqaalaha waddamada yurub ee ku burburay waxa loogu yeeray dagaalkii dunida markhaatiyaal iyo masaadir badan oo lagu soo qaatay dokumentariga waxay si wada jir ah hoosta uga xariiqeen i m f iyo wol banki inay noqdeen cudud xoog badan oo maraykanka iyo reer yurub ay ku addoonsadaan dalalka kale ee caalamka siiba kuwa nugul lumumba oo ah qareen u dhashay waddanka kenya ayaa ka soo muuqanaya filimka isaga oo tilmaam ka bixinaya halista duulaanka dhaqaale ee la soo qaaday IMF and World Bank are economic enslavers.
i m f iyo bangiga adduunka waxay dalalka ku addoonsadaan dhaqaalaha shaqadooduna waa inay hubiyaan in aan deyn joogto ah ku noolaanno weligaa kama bixi kartid hay-adaha i m f iyo berton woodis sababtoo ah waxay rabaan inay dhaqaalahaaga gacanta ku dhigaan marka ay dhaqaalahaaga la wareegaanna waxay maamulanayaan siyaasaddaada marka ay siyaasaddaada gacanta ku dhigaanna adiga ayay ku talinayaan marka ay ku taliyaanna waxay dalka ka samaynayaan saldhigyo ciidan marka ay saldhigyo ciidamo ka samaystaanna waxay awood u leeyihiin inay doortaan madaxdiinna haddii aad diiddo inaad u hoggaansatid siyaasaddoodana waxay amar ku siinayaan ciidamada inay ku afgembiyaan IMF and World Bank are economic enslavers.
sida laga dheehanayo xogaha faraha badan ee uu bixinayo dokumentariga reer galbeedku waxay ku guulaysteen inay waddamo dhan ay kula wareegaan shirqool xagga dhaqaalaha ah oo ay u dhigeen waxaana aad u badan waddamada muslimiinta ee ay ka dhaqangeliyeen ololahan isaga ah sheykh mustafa xaaji ismaaciil haaruun oo ka mid ah culimmada soomaalida waxa uu tibaax iyo tusmo ka bixinaya maraaxisha kala duwan ee ay reer yurub iyo maraykanku ku gumaysteen waddamada muslimiinta waxaana uu xusayaa in dhaqaaluhu uu qayb ka yahay muslimiinta iyo reer galbeed shan marxaladood bay isla soo mareen marxaladda koowaad waa maxadat alcunfi wa kasri alcidaab oo madaafic iyo dil iyo wax walba waa lagu laayey waa markii iyagu isticmaar bay noogu sheegaane waa markay gaala soo duushay markii la lafajabiyey kadibna marxalo labaad la geliyo la yidhaaha marxalatu tajzi'a wa taqsiib awal waddan muslim oo isku furan bay ahaayeen oo cid walba cidda kale u hiiliso waa loo kala goobaabeeyey idinku reer hebel baatiin halkaa ma dhaafi kartaan idinna reer hebel baatiin halkaa ma dhaafi kartaan magacyo cusub oo aan jirin ayaa loo bixiyey kadib baa waxaa soo baxday haddana marxalo saddexaad oo ah marxalatu taqriib in caqaa'idda iyo afkaarta iyo dadku waxay rumaysan yihiin la bedelo fi altacliim waliclaam waaliqtisaad waasiyaasa wasinaacati nukhab wa kullu shay marxalo afraad baa la soo gaadhsiiyey muslimiinta oo ah alilxaaq aliqtisaadi dhaqaalahoodu inuu ku xidhnaado dhaqaalaha waddannadaas oo iyaguna raw materialka laga soo qaado inta lasoo hagaajiyana dib looga iibiyo marka kaasi hadduu kaa iibsan waayo waad bakhtiyaysaa hadduu kaa inaad dhaqaalaha waddannadao dhan ku xidhnaato intaa yar
soomaaliya waxay qayb ka tahay waddamada ugu horreeya ee duulaanka dhaqaalaha lagu soo qaaday lagana dhaqangeliyey maraaxisha shanta ah ee uu sheekh mustafa ka sheekeeyey sidaasi darteed sheykh mahad warsame abuucabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku nuuxnuuxsaday in nidaamka dhaqaale ee reer galbeedku ku soo rogeen soomaaliya uu yahay mid bulshada u horseedaya dhabbaha faqriga iyo gaajada
nidaamka ay hay-adaha i m f iyo bangiga adduun ku shaqaystaan waa nidaam loogu talagalay inay ummadaha ku gumaystaan iyagoo ka faa'iidaysanaya baahidooda waa nidaam ku salaysan ribo iyo ugaarsi shucuubta iyo dowladaha taagta daran maantana ma jirto dowlad afrika ku taalla oo ku liibaantay barnaamijta iyo siyaasadaha maaliyadeed ee hay-adda dulmiga iyo xaqdarrada ay dunida ka wadaan waxaa u sii dheer la dagaalanka shareecada islaamka iyo nidaamka maaliyadeed ee allah subxaanah wa tacaala u dejiyey inay soomaaliyana dibudhac iyo faqri u horseedaan mooyaane marnaba gaalada laga fili maayo inay khayr iyo talo wanaagsan noo soo kordhiyaan allah subxaanah wa tacaala ayaa inoo sheegay oo yidhi maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli lkitaabi wala lmushrikiina an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum haddaba dadka aaminsan in i m f iyo bangiga adduunku ay soomaaliya barwaaqo iyo baraare iyo horumar u wadaan waa dad aayadaha qur-aanka aan si fiican u fahamsanayn waa dad aan fahamsanayn xaqiiqda dhabta ah ee gaalada iyo tilmaamahu alla subxaanah wa tacaala inoogu tilmaamay inay yihiin daalimiin dhiig miirata ah waana inaan lagu kadsoomin hadallada beenta ah oo ay dadka muslimiinta ku marin habaabinayaan sida dayncafinta kobaca dhaqaale iyo la dagaalka saboolnimada allah subxaanah wa tacaala ayaa inoo sheegay hadalladaas inaanay waxba ka jirin allahna subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi yurduunakum biafwaahihim wa ta'baa quluubuhum wa akharuhum faasiquun sida lagu soo bandhigay dokumentariga tan iyo siddeetameeyadii waxay dowladaha reer galbeedku ku caanamaalayeen ololaha dayncafinta oo ah midka u suurageliyey inay hantidooda ku boobaan waddamada saboolka ah kuna gumaystaan josef oo soo noqday dhaqaalayahanka guud ee bankiga adduunka muddadii u dhexaysay iyo toddobadii ilaa labadii kun waxa uu faahfaahin ka bixiyey khiyaanooyinkooda
i m f iyo bangiga adduunka waxay bixin jireen deymo kala duwan gaar ahaan sideetameeyadii waxaana deymahan ku gadaamnaa shuruudo aad u adag oo ay ka mid tahay in dowladaha deynta qaadanayo lagu qasbo inay yareeyaan miisaaniyadda ay ku bixiyaan waxbarashada caafimaadka iyo adeegyada kale ee aadka muhiimka u ah taasoo khasaare weyn ku noqotay dalal badan oo ka mida kuwa soo koraya waxaan u malaynayaa in sababtu ahayd mid xagga mabda' ah waxaana jiray dana gaar ah oo ku saabsan lacag laga heli karo waxyaabaha gaarka loo leeyahay marka adeegyada laga dhigo kuwa gaar loo leeyahay mararka qaar waxaad kor u qaadi kartaa qiimaha waxaadna abuuri kartaa faa'iidooyin aad u badan sidaas darteed waxaa jiray shirkado yar oo arkayay fursad ay faa'iido ku samayn karaan waxayna ku riixeen i m f iyo bangiga adduunka inay dhiirigeliyaan hindisaha ah in la sameeyo waaxyada gaarka loo leeyahay shirqollada i m f iyo bankiga adduunka ma saamayn oo keliya waddamada uu faqrigu hayo balse waxay halakeeyeen dalalka khayraadka kala duwan hodanka ku ah oo ay fuqaro ka dhigeen soomaaliyana ay ka mid tahay sida uu sheegayo a-sheykh xasan afgooye oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuhalikhwa waxaan rabaa inaan idiin sheego soomaaliya maanta inay awood u leedahay inay ka mid noqoto waddamada ugu horumarsan dhanka dhaqaalaha laakiin looma ogolo waa loo diidan yahay waayo soomaaliya waxay leedahay dhulbeereed gaaraya shan milyan oo higtar soomaaliya waxay leedahay shidaal badda iyo beriga aanna ka yarayn kan laga helay bariga dhexe diraasaad la sameeyey waxay sheegayaan shidaalka soomaaliya ku jira inuu ka badan yahay boqol bilyan oo fuustaha sanadkii lasoo dhaafay shirkadda costalin exploration waxay sheegtay qiyaas ahaan shidaalka maalin kasta soomaaliya laga soo saari kara inuu gaarayo boqol kun oo fuusto laba kun iyo shan iyo tobankii daraasaad ay samaysay hay-adda u s g s mineral survey waxay ku sheegeen soomaaliya inay leedahay kaydad waaweyn oo macadin ah waxaana ka mid ah macadinta kaydadka waaweyn macadinta bauxite maarta felisbar dahabka birta dhagax nuurareedka gaaska rabbaaniga ah ciidda silika kiin iyo uraniumta sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii baarayaal ka socday u-n-ka waxay sheegeen yuraniyamta soomaaliya ku jirta inay gaarayso sideed boqoloo kun oo tan waana xadka ugu badan ee yuraniyam oo adduunka hal meel laga helay dhanka badda soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer ee afrika sanadkiina waxaa lagu qiyaasaa malayga soomaaliya kasoo bixi kara inuu gaarayo ilaa sideed boqol iyo soddon iyo shan kun oo tan oo malay ah haddaba soomaaliya hadday leedahay khayraadkaas iyo nicmooyinkaas faraha badan maxaa haddana sabool ka dhigay waxaa taas u sabab ah nidaamyada gaalada adduunyada ka jira ayaa waxay soomaaliya u ogoleen inay u madax banaaneeyaan khayraadkeeda waana dhibaatada haysata in badan waddamada afrika
al-shabaab waxay meesha ka saareen sheegashada dowladda federaalka ee ah in laga cafiyey deyn gaaraysay afar dhibic shan bilyan oo dollar waxaana dukumentariga lagu ballan qaaday in xalqada soo socota lagu soo bandhigi doono xaqiiqooyin badan oo ku saabsan shirqollada deyn cafinta ee hay-adda i m f iyo bankiga adduunka kani waa tixano xasaasi ah oo loogu wanqalay dhagaraha bankiga adduunka iyo hay-adda i m f wuxuu ku baxayaa luqadaha soomaaliga iyo ingiriisiga tan iyo inta uu ka dhammaanayo tixanaha iyo kadibba waxaa taagan baaqii alkataa'ib ee ku socday culimmada aqoon-yahanka ganacsatada jaamacadaha iyo indheergaradka bulshada kaas oo looga dalbanayay inay u istaagaan sidii ay uga hortegi lahaayeen boobka ku socda hantida iyo dhaqaalaha ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed una kuurgalaan diraasadda iyo doodaha uu tixanuhu xambaarsan yahay durbadiiba waxay xalqadan koowaad ee hordhaca ahi soo bandhigtay xaqiiqooyin badan oo ku saabsan hagardaamooyinka iyo dabinnada dhaqaale ee hay-adda i m f iyo bangiga adduunka marka aad daawatid qaybtan waxaad dareemaysaa in xalqada soo socota ay ka sii xasaasisan tahay alkataa'ib ayaa horay u soo bandhigtay taxano ballaaran oo ay ilaa iyo hadda jawaab u la'dahay dowladda federaalka oo la yidhaahdo saa'a maa yaxkumuun kaas oo soo bandhigay alladiidnimo badan oo ka muuqata xeerarka iyo qawaaniinta ay ku dhaqanto dowladda federaalka iyo waxa ay shareecada islaamku ka qabto
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad weli dhegaysanaysaan dagaal culus ayaa waxa ay saacadihii lasoo dhaafay ka dhaceen deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan afhayeenka odayaasha dhaqanka ee gobolka hiiraan nabadoon cali cismaan abuu caaisha ayaan ka waraysanay dagaaladii ka dhacay deegaanka aboorey ee lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka waxaana waraysigan la yeeshay sakariye cumar
nabadoone marka hore kusoo dhowow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haddii aad tihiin waxgaradkii ee gobolka hiiraan maxaad kala socotaan dagaaladan ka dhacay deegaanka aboorey ee tiro dhowr ah lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalk bismillah adeer waa ku dhownahay idaacadda islaamiga ee alfurqaan wajazaakum allahu khayran wa axsana ilaykum sida aad dadka ugu tirbisaan waaqiciga iyo meesha waaqaaciga dhabtaa si aad ugu gudbisaan aad baad ugu mahadsan tihiin haddaan dib ugu soo laabto dagaalada malxamadda ah ee maalmahan ka socda gobolka hiiraan khaasatan walaayada aboorrey runtii aad ayaan ula soconnaa saad la socotaan insha allahu tacaala mujaahidiintu dhulkaas waxay la wareegeen muddo hadda laga joogo afar maalmood ama saddex maalmood iyagoo raba inay shareecada islaamka ummadda ugu tadbiiqiyaan oo ay khayrka u sheegaan shartana uga digaan haddee awalba shaydaan ayaa jiray shayaadiintii gaaladu caamiliinta u ahaa ayaa soo weeraray runtii aad iyo aad si aan looga sheekayn karin qof arka mooye qof aan looga sheekayn karin ayay u jabeen shala waxay soo weerareen ugu yaraan shan mar shantii mar waa jabeen intaba mar kastuu yimaadaanba toban daqiiqa kadibba gadaal ayaa loo rogayaa aad iyo aad ayaan ula soconnaa khasaare aad u fara badanna wuu gaaray shucuurkeenna dareemkeenna aad iyo aad ayaan u soo dhowaynaynaa waayo annagu waxaanay odayaashii ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan rabnaa maaragtay ummadda ilaahay in lagu tadbiiqiyo shareecada islaamka ciddii ka hor timaadana insha allahu tacaala waxaan leenahay ummadda allaha dhaafiyo aad iyo aad ayaan u soo dhowaynaynaa khayr badanna waa u rajaynaynaa wiilashaasna insha allahu tacaalaa hiil iyo hoo iyo maaragta anfacba insha allahu tacaala waa ku dadaalaynaa haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka waayo waa arrin gebigeenna wada saamaysa waa nin diidan in shareecada islaamka lagu maamulo iyo nin islaamka ugu yeeraya shareecada islaamka oo dhahayo walaalayaal dhul idinkama rabno dhaqaale idinkama rabno faan idinkama rabno shareecada islaamka si aan ilaahay u raaligelinno ummadduna abni iyo istiqraar ay u helaan niman u dagaalamaya niman noocaas wata iyo niman diidan waaye deegaanka aboorey hore dagaalo ayaa uga dhacay oo u dhexeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka sababta ka dambeysa maxay tahay ee deegaankan ugu soo laalaabanayaan askartan dowladda federaalka iyadoo marar badan ee lagu jibiyey deegaanka runtii shaydaan ayaa ku adeeganaya sababta ay u soo noqonayaan oy u quusan la'yihiin ooy mar walba u hirtinayo derbiga madaxa ugu dhufanayaan waa meel muhiima oo istaraatiiji ah oo aad u wanaagsan oo isku xirtay jidad fara badan sida buulo berde iyo maxaas iyo dhammaan gobollada dhexe jid isku xira waaye waxay isleeyiin jidkaas haddii aad weydaan kista yar oo ku joogtaanba meeshaasay ku baaba'aysaa sidaas ayay derbiyada madaxa ugu dhufanayaan insha allahu tacaala mana suuro gelayso derbiga ay madaxa ku dhufteenna waxay la mid tahay iyagoo buur weyn ama jabal weyn madaxa ku dhuftoo raba inay xagga uga disaan waa wax aan macquul ahayn oo mustaxiila taasi askarta dowladda federaalka oo marar kala duwan ee lagu laayay ama lagu baabi'iyey farumo kala duwan oo ay isku fara saareen iyaga iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana u dhimanaya dana aan danahooda ahayn oo shisheeyaha u adeegaya
waxaan leeyahay wiilal yaryar oo runtii markii horena iska maaragtay maangaab ahaa oomba markii horeba iska ciyaal suuqiin ahaayoon helin maaragta kuriimo fiican oo yacni kabarrada jiifi jiray ama masaajidadaba runtii kabaha ka xadi jiray oo canaasiir ah oo fara badan ayay ku adeeganayaan ayagu shaashaday ka fiirsanayaan meelo fogfog ayay ka fiirsanayaan wiilashaas ayaa meesha lagu halaagayaa wiilashaasna waxaan leenahay ilaahay xanuunka ha idin tuso
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada dowladda federaalka ayaa sheegtay in dagaalka ay kula jirta xarakada mujaahidiinta al-shabaab looga dhaawacay askar badan isbitaalada ku yaala muqdishona ay buux dhaafiyeen dhaawacyada askarteeda cabdisalaan cabdi cali oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in meel adag uu maraya dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu sheegay in dhaawacu uu ka tambatay dowladda federaalka isbitaalada muqdishona ay la circiirayaan dhaawacyada ciidankooda mid ka mid a isbitaalada ayuu sheegay inay ugu tageen dhaawacyada ku dhowaad saddex boqol oo ka mid a askarta dowladda federaalka kuwaasoo kusoo dhaawacmay dagaalada ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab
waxaan halkan ku joognaa guddigii qaran ee uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka doctor xamse cabdi barre uu magacaabay guddigaas oo xubnihiisii oo dhan sidaad aragtaan aan maanta samaynay kormeer aan ku soo maraynay isbitaallada ku yaalla magaalada muqdisho isbitaallada maanta ay inoo hirgashay inaan soo booqanno waxay ahaayeen shan hosbitaal oo isbitaalka ugu horreeya uu yahay isbitaalka xoogga dalka soomaaliyeed oo runtii dhakhaatiirtii iyo maamulkii aan halkaa kula kulannay iyo dhaawac ka badan laba boqol iyo siddeetan qof ay meesha loogu adeegay oo ah askartii xoogga dalka soomaaliyeed in guddigan lagu dhawaaqay ee guddiga taakuleynta qaranka uu yahay guddi ka shaqayn doona dhammaan dalka meel walba oo ay xaalad dagaal ka socoto oo siyaasad laga saaro dagaalka aan kula jirno
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaad dhegaysanaysaan munaasabad ka dhacday degmada saako ee gobolka jubbada dhexe ayay qaar ka mida beelaha dagaalkaasi waxa ay wilaayada islaamiga ah ku wareejiyeen xoole ay ugu talagaleen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee jooga furimaha hore ee dagaalka xoolaha la wareejiyey ayaa isugu jira toban neef oo geel ah oo ay dhiibtay beesha geeladle iyo lixdan iyo shan neef oo ari ah oo ay si wada jir ah u dhiibeen beelaha kale ah tunni jilible xarin garjin helladi iyo murule ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid a odayaasha qabaa'ilka bixiyey ariga waxa ayna sheegeen sababta ku riixday inay bixiyaan xoolahan anoo beelahilida suldaanshe aha geega bannaankun fagaaraha ma inklugne in xoolagii mujaahidiinta una dhiibna irin'e tumugneef geele markii beelahiledan aha geegana niinkowma'e naf i maal i murug dhatiyo mujaahidiinta safka hore in surugna fadaana ho ilaahay raadla kanagada aangrafanna may fadaane muqdisho madaatooyada ku tukuna gaar ahaan beele ana ku dhaladi ma inka baaqay meel alla meeli roogdan naf i maal mujaahidiinta in garab soo surintaan muslimiinta wabilaahi towfiiq bismillaah ana oo ahaa waaskii beele muril weytaan deegaanku roona saakow malraay dadka dhammaantiyo ogaasiyiinta mise deegaanka dadka roog lixdug neef iringa tumug neef oo geelisheeni intaasaa barxaddaas geeg insurin unan kabiinu uno kaal ilaahay dartiisa xoolahaas una bahaano mujaahidiinta oo maxamed raay furanti roogaagna maal raay kaalmo uno anka daraano bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam abacd anoo ah samadoonada reer geeladle magaagayna ee abdiwidow uraayan samadoonada geeladana ahaa yaa weli dhiibnay tumug neef gaal ah in una siina mujaahidiinta safka hore ku jiro taas dabadii gaalana bilaaw marka haddii geeka iin sheega macnaha dhammaaday ma ah gaal macnaha mujaahidiinta la siiyaw jidka haaya qulqulahay gibishayba laakiin haan haan yaa ha hormariniyo sidaas dartiye gaalan wali imbiina in mujaahidiinta una siina safka hore ka jara liindhala sidaas dartiye gee i galawaa surugna in macnaha maal iyo nood naf i maalba una dhiibna ya ballan qaadnay oo una ana qabaa'ilka reer geeladle cabdishukri oo ah malaaqa beesha geeladle oo bixisay toban neef oo geel ah ayaa isagana ka hadlay munaasabadda waxa uuna xoolaha ku wareejiyey malaaq biyey oo ah naqiibka guud ee odayaasha jubbada dhexe ahna malaaqa beesha macallin weyne oo wakiilka ahaa waaliga jubbada dhexe sheekh cali darwiish
بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم الحمد لله ما دمانت الى اسكن لا اله الا الله هاي امه الاسلام موالي الى سمحت له ما انت مناسبه ونروقنا اولك بيوهايو xoolaa gayl iyo ari benne oo la kabiyohayo degmada saakow gobolka jubbada dhexe munaasabadaas geelan iyo arigan oo lixda u shange geelan oo tumugneef ebeelinta geelida biyaasu mayliin biyahaye inii mujaahidiinta safka hore ka dagaalamaasi muddadin bilooe oo ribaadka ka jarti iniliin hadiyeyo hadiidaas oo ka wareejiyohaanu waaligan wilaayada gobolka jubbada dhexe sheekh cali daraawiish sheekh cali ow ammaanadan una kii wareejiyohaanu oo geeli le irinka le oo tulidoon antan atalehdo ishagneef iringa itumugneef geelle oo laku dhiibi degmada saakow qabaa'ilka soomaaliyeed edegaa degmadaas dhiibeen maylana ammaanadaas noo deersi walaaloogaanu mujaahidiinta oo safka hor jiida ka jaro wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay malaaq biyey oo beelaha soomaaliyeed ee xoolaha keenay kala wareegay isagoo wakiilka ah waaliga gobolka waxa uuna tilmaamay in lagu simi doono ciidanka mujaahidiinta ee jooga furimaha hore ee dagaalka بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أنا مقعي هذا ملاق بيه ملاق أحمد أنا ملاق بيش مع الوينه ahna gudoomiyaha odaasha dhaqanka walaayada jubbada dhexe ee waxaan maanta anoo wakiil uga ah walaayada jubbada dhexe waaliya walaayada jubbada dhexe ee degmada saakow kaga wareejiyey xoolo nool oo ay bixiyeen qabaa'ilada deegaanka qaarkood xoolahaasoo geel iyo ari ah lixdan iyo shan neef oo ari ah iyo toban neef oo geel ah tobanka neef oo geela waxaa bixiyey beesha geelile beelaha kale ariga bixiyey waa beesha burule beesha tunida degta saakow beesha xilado beesha jilible beesha garjin beesha xaryan marka beelahaas ayaa bixiyey geelaas arigaas oo lixdan iyo shanta neef ah beesha geeladana waxay bixisay toban neef oo geel ah ma aha kuwii ugu dambeeyena maaha insha allahu wayna socon doonaan qabaa'ilada way isdaba taagan yihiin ee walaadada jubbada dhex degan waxaan maanta halkan kaga wareejiyey qabaa'iladaas toban neef oo geel ah iyo lixdan iyo shan neef oo ari ah insha allahu waxaana gaarsiin doonaa meeshii loogu talagalay oo ahayd wiilasha jooga furinta in loo geeyo haddana waa idinkala wareegay insha allahu anoo wakiilka waaliga gobolka ahna oo gudoomiya wadaasha dhaqanka walaayada jubbaa dhexe saacadan laga bilaabo xikuri xoolo idinka wareejiyey waxaana ku simi doonaa gacantooda mujaahidiinta furmaa jooga insha allah asalamu calaykum watulah barakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan kusii dhownahay wasiir ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in noloshooda oo dhammi ay hallaysan tahay saasoo ay tahayna ay rabaan inay dadka wax la qaybsadaan maxamed cabdi xayir maareeye oo ah wasiirka beeraha ee dowladda federaalk ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in adduunku aysan jirin meel la geeya lacag kaash ah oo ka baxda dowlad taas beddelkeedana ay iyagu lacag ku bixinayaan qaadka waxa uu tilmaamay inay yihiin dad noloshooda oo dhammi ay hallaysan tahay ayna garanaynin siday u noolaan lahaayeen dal kasta waa waxa hadda donald trump uu ugu soo rogayo maxay ahayd traficska waxa weeye waxaad iga qaadato iga qaado waxaan kaa qaato in leeg iga qaado adduunka ma jiro meel kaash la xabaaraya bangi baad la macaamilaysaa bangigaasaa idii xisaabta idii haynaya kenya intaanaan siinay intaanaan ka qaadanay weligeed saasay ahaanaysaa lacag la geynaya ma jirto innakuna diyaaradda jaadkaan kusii raarna ya marka dee noloshii o dhan baa ina ka hadlaysanbaa haddee dadka halkan fadhiya iyo dadkaanu doonayno inaanu shirka isugu keenaana dadkii caqli u ah sidee loo noolaanaya marka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuwaxa waraysiyada ayaan isla soo gaarnay askari ka soo goostay ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan degmada baraawe ayaa isku soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha hoose mubaarag cumar oo ka tirsan warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaa la kulmay askarigan isagoona la yeeshay waraysigan waa tahay marka hore adiga magacaa ku bilaaba soo dhowow magaceyga cali maxamed cabdinuur aan leedhahaa halkee kaga biirtay ciidamada dowladda federaalka waxaa kaga biiray ciidamada dowladda federaalka barawaa kaga biiray taariikhta walaahi aniga ma sheegi karo laakiin inta aan aniga hadda aan ku jiro saddex sano ay dhan tahay marka waxaana igu kalifay dantaas waxaa igu kalifay aan guriga geeyey marka haddana waxaa marka markaa ku biiraysay maxaa lagu sheegay marka markaan ku biirayay wax hal habl iyo ma sheegin laakiin anaa isdhahay gurigaas meena labadaas boqol dadka qaadanayaan macnaa anigan maskaxdeeda kusoo dhacday inaan aan gurigaas ay geeyey markaa ku biirtay tababar halkee ku qaadatay tababar waxaan kusoo qaatay uganda waa gartay tababarka meeqa ku gasheen marka waxaa u galna tababarka waa badneen dad badanaa aheen marka tiro ahaan meeqaa gaarayseen tiro ahaan waxaa gaareen saddex kun gaareen saddex kun askari yaa idin tababaraya marka ajaaniba mise waa soomaali waxaana tababaraya ugandes oo ajaanib ah aana tababaraya macalimiintu ay ahaayeen ugandes ay ahaayeen waa gartay maadaama idin tababarhayeen macalimiin ugandesa ama ugandes idin tababarhaye ka waran bal intaa tababar ku jirtay maxaad la kulantay intaa tababar ku jirin walaahi waxyaabo badan oo rafaad ah ayaa la kulunay wax oo diinta aan lagu dhaqmayn diin la-aan iyo rafaad haddaa salaada u istaagto salaadan waa ulaa lagu dhufanaa waa salaad madukanaysa soo gal a lagu leeyahay marka dhibaato badanaa kasoo kulun waa gartay tababarka markaad dhamaysateen halkee idin la geeyey tababarka markaa dhamaysan waxaa nala geeyey xamar muqdishoa nala geeyey muqdisho markaa nala geeyey qoryaashii hubkiia nala siiyey hubkii markii nala siiyeen waxaa nala geeyey furunta xoraa nala geeyey marka waxaa kow nala geeyey bacadweyne dagaal kow ku bilaaban marka markii labaadan waxaa dagaalkeen waxuu ahay shabeelow waa gartay shabeelow bal ka waran maalinkaas adi waxaad ka mid ahayd ciidankii halkaas lagu helay bal ka waran dagaalkaasi taariikh intee lagaa ka haysaa wallaahi bilaahi taariikh weyn ayaa meesha naga soo raacday meesh meel oo macnaa rafaadka iyo kii ugu xumaayo dagaal kii ugu xumaay ayaa meesha ku maran rafaad aa ka dhacay kalaxaada ka dhacay marka waad kii nooga xumaayo oo dagaalkaas uu ahaa ka waran dagaalkaasi khasaare intee lagaa idin gaartay wallaahi in badan dagaalkaas waxaa noogu gaartay dhowr qofood ayaa meesha noogu dhimatay iyo kala carar badan ayaa ka dhacay marka dagaalkii noogu xumaayo oo aan meesha ku marin dagaalkaas uu ahaa oo shabeelow waa gartay sidee lagu soo dhaweeyey marka
wallaahi gacan furna aa liigu soo dhaweeyey haddeer aniga gacan furna liigu soo dhaweeyey aada iyo aad marka walaalaha muslimiinta ahna waa hambalyo ayaa leeyahay waa tahay maxaad ugu baaqaysaa ciidamada dowladda federaalka ee ka barbar dagaalamaya sheeyaha ee duulaanka ee ku jooga dalkeena wallaahi bilaahi inaan hadda iska dhaafaano waxyaabaha ayaga ay ku socdaan oo walaalahan ku qaldayaan oo ilmaha wiilasheen oo ku qaldayaan inaan hadda iska dhaafaano wiilasheen intii meesha ku jirtin waxaa leeyahay inaan ay ka tooba keenaan meeshaas iskaga soo baxaan aa rabaa gabagabadii waxaad leedahay dadkii garab kugu siiyey inaad ka soo goosato ciidamada dowladda federaalka dadkii garab igu siiyey odayaasheyga iyo nabadoon iyo nabadoonada iyo ayaa garab igu siiyey iyo waalidiinteeda iyo ayaa garab igu siiyey ayagan waxaa leeyahay waa waa ku mahadcelinayaa ayagan
وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaan ka cudur daaranaynaa xubinta caafimaadka oo aan caawa idiin soo gudbin weynay tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام